dalkan maraykanka waxaa ka jira kooxo xagjir ah oo aragtiyo kala duwan qaba ururadan qaarkood ayaa rabshado ka geysta dalka toddobaadkii hore madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay inuu liiska argagixisada ku diri doono koox lagu magacaabo antifa oo dhinaca bidixda u janjeerta sababta uu madaxweynuhu sidaas u doonayo ayaa maxamed cabdi xasan sandheero uu ka waraystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota oo ka howlgala gobolka minnesota hase yeeshee garyaqaan amiin ayaa marka hore ka jawaabaya kuwa ay yihiin ururada mintidka ah ee ka jira dalkan maraykanka
way farabadan yihiin dabcan wadankan taariikh dheer buu leeyahay oo ururo kala duwan oo ka qayb qaata qalalaasaha iyo gacanka hadalka iyo dhibaatooyinka taariikhda maraykankana inta badan waxay u badnaayeen dad maaragtay caddaan ah ama maaragtay asal ahaan caddaan kasoo jeeda arrimo caddaan nimana dadka ku dhibaateynaya marka waxaa kamid ah sida qolyahan k k kga loo yaqaano ama ku clax clan loo yaqaano waxaa kamid ah waayahan dambe ugu sii badnaa qolya la yihahda alt right qolyahaasa jira marka way iska wada badan yihiin marka mararka qaarkood iyagoo yaryar bay gurubyada bay ka jiraan meelaha qaarkood gobolada qaarkood marba magacay qaataan laakiin inta badan waxaa loo yaqaanaa white supremacist ama maaragta dadka caddaanka ee doonaya cadaanku inuu ummadaha kale uu macnaha gumaysto ama uu xukumo uu ka sarreeyo waxaa kaloo jira dabcan ururo kale oo hadda koo soo maray maraykan sida black panther oo kale iyo iyo qolyo noocaasa laakiin hadda muddooyinkii u dambeeyey labaatankii sano udud waxaan dhihi karnaa inta badan dadka la arkay dad cadaan ubay hayeen waxa kalena waa iska dad banaanbaxayaal iyo waxaas ma ahayn dad si toosa u bartilmaameydsanaya dad ama xarumo ma ahayn waan garta waxaa dhowaan madaxweynaha maraykanka uu sheegay in koox la yidhaahdo antiva uu ka fikirayo inuu ku daro liiska kooxaha hargagixisadaa antiva maxay tahay siyaasadaha marka bidixii midig laga hadlayo dhinacay raacsanta
antiva waxaa laga soo gaabiyey anti fascist oo maaragtay waxay inta badan ka soo horjeedaa takoorka waa urur lagu tiriyo inuu macnaha dhinaca bidix u janjeero laakiin ururna ma aha adigu waa dad maaragtay isu yimid waa qaab maaragtay urur xafiisyada oo meel loogu saagan la yaqaano oo diiwaan gashan ma aha waa dadyo badan oo macnaha magacaas guud isticmaala meelaha qaarkood facebook groups bay leeyihiin oo gurubyada facebook ay ka samaysteen laakiin inta badan waa anti fascist waxaa asalkooda ay kasoo bilowdeen yurub muddo hore waa dad maaragtay kulasa dagaalami jiray talyaaniga mussolini ninki la dhihi jiray fikir macnaha waa fikir arrintani antiba waa fikir runtii ma aha gruub caadi lama dhihi karo waxaa ka mid a kuwa hitler la dagaalami jiray oo waktigii uu dadka yahuudda u dhibaateyn jiray oo kale la dagaalami jiray ilaa waktigii wixii ka dambeeyey sibay u jireen waxayna mar walba iyagu ay bartilmaameydsadaan oo ay toosha ku ifiyaan dadka ay u arkaan mar walba in ay takoor iyo maaragtay maaragtay xenophobia iyo waxyaalaha noocaasa yahuud nacay iyo madow nacay iyo islaam nacay iyo waxa inay ka shaqaynayaan kuwaasay inta badan dabadii sare ay ka qayb qaataan beryahan dambena waxaad moodaa banaanbaxyo bilowday waktigii madaxweynahan la doortay ee labada kun iyo toddobadii charlottesville ka dhacay oo kale meelo kale ayaa magacooda soo shaacbaxay kadib markii madaxweynuhu sheegay inay yihiin dadka qayb qaadanayay madbaxyada inkastoo ognahay dadkii dadka dilay ama dhibaatada geystay oo lagu cadeynay ahayn dad caddaan ah oo maaragtay white supremacista
waan gartay dhinacay doonana ka soo jeedaan ama bidxa hadan ama midig ururadan ilaa ay hadda wax la og yahay rabshada ay ka qayb qaateen xilliyadii dhawaa miyaa jira
dabcan hadda banaanbaxan ugu dambeeyey oo lagaga soo horjeedo askarta dadka madow laysa waayo dadka madow ee dalka maraykanka waxay aaminsan yihiin booliisku inuu ka mid yahay hay-adaha loo isticmaalo iyaga in maaragtay lagu caburiyo laguna dilo dad badan oo maaragtay ay jiraan caddaana inay u galaan booliiska inay booliis noqdaan ay u galaan in ay inay dadka madow ay ku dhibaateeyaan oo dadkan white supremacistskana leeyahay ay xubno badan kuleeyihiin booliisyada dalka maraykanka ee magaalooyinka dalka maraykanka marka iyagu banaanbaxyadii nabadeed ee noocaas ahaa iyo inay ka hadlaan oo social media kaga hadlaan saasay u badnaayeen laakiin iyagu mid ay hogaaminayeen oo antiba ay ku qornin ma jira dhinaca midigna kooxaha dhinaca midig dhinaca midigyada waxaa jira altrit koldaa jira oo runtii la arkaya iyagoo gobolka california iyo maaragtay meelo badan tegayay waxaa kaloo iyada joog si joogta ay u sameeyaan in ay weeraraan xarumaha diiniga ah sida masaajidada sinagaagiyada iyo maaragtay kaniisadaha inay dadka ku laayaan sidoo kale in ay la qabtay qorshayaal badan ay ku jireen sida inay qarxiyaan pipe saliid wado oo kale gaas wado oo kale in ay mar walba ay dawladdu iyo hay-adaha ammaanku ay kuay ku mashquulsan yihiin inay soo qabtaan ayna maro badanna soo qabtaan laguna maxkamadeeyo marka arrimahaas ayaa jira laakiin waxaan arkaynay intii uu madaxweyne donald trump xukunka qabtay in ay soo dhiiranayeen maxay ahayday gurbiyada noocan isku dhaaqa tallaabooyinkan waxaan kaloo ognahay in dad badan niman badan oo waraalla soo dhigay bartooda facebook ay iskuulla caadiya weerareen dad ku laayeen iyagoo markii manifestadoodii waxay soo qorteen la akriyana laga laga daahanaya maaragtay in ay leeyihiin waxaan aan ku dayanayaa white supremacysiga iyo waxaan kasoo horjeedaa isdhexgalka dadka iyo dadka qaxootiga waddanka kusoo badanaya iyo waxaasaan kasoo horjeednaa marka waxyaalo badan bay runtii geystaan waxaan xabsanaa in gobolka minnesota aanu aan joogo in masaajid ay daarufaaruqeeda weerareen wakti saa subaxa oy bam ku tuureen laba nin oo ka timid gobolka michigan white rabbit groupda ay kamid ahaayeen laakiin waa waa waa macnaha waxay ku abtirsadaan ku abtirsadaanun dadka la yidhahdo white supremacist marka waxyaalo badan bay runtii geystaan laakiin arrin ay hay-adaha dawliga sheegaan weeye anti defamation league waxaa jirta hay-ad la yidhahdo oo inta badan runti daba gasha argagixisada dalka gudihiisa ama domestic terrorismka maraykanka ka dhaca ayay daba gashaa waxayna soo qortay ilaa labada kun iyo sagaalkii ilaa iyo labada kun iyo sagaal iyo tobankii boqolkiiba toddobaatan iyo lix argagixisada macnaha weerarada argagixisada dalka maraykanka ka dhacay waxaa geystay dad caddaana geystay gurubyo caddaana geystay marka sidaas ayay leeyihiin waa marka waxyaala badan bay runtii geystaan laakiin antiba waxay ku noqotay dadka maaragtay layaab in maaragtay uu dambaxweyne sidaas yidhaahdo isla markiina waxaan arkaynay in maaragtay dadka arrimaha dastuurka iyo sharciga ku xeelta dheer in ay ka farcelinayeen sida maaragtay a c l u oo kale in ay markiiba tuuri kale soo dhigeen in aysan madaxweynaha suurtagal u ahayn in uu in uu urur ugu yeeri karo argagixiso sababtoo ah taasi waxay u fududaynaysaa in qof alla qofkii kasoo horjeedsada uu argaxiso ugu wici doono sidii inuu isagu meesha kaliy ka yahay waan gartay ugu dambayntii waxaad sheegtay ururka black banthers inuu jiray waa urur dabcan dadka madoobe ay lahaayeen hadda waa la baabi'iyey maxaa loogu guulaysan kari layahay in ururada sida k k k oo kale la baabi'iyo kuwa kale ultra rightk runtii in badan bay isku dayaan hay-adaha amnigu inay ka inay baabi'iyaan laakiin waxaa dad badan ay isleeyihiin waxaa jira hay-ado badan oo dalka maraykanka oo runtii aan sidii la rabi uga howlgelin ama maaragtay ay ay ku lug leeyihiin sida hay-adaha booliiska oo kale in ay si weyn udhex jiraan oy xubno ku leeyihiin oo maaragtay ay sidaa protection ku helaan iyo maaragtay ilaalin taas ayaa dad badan ay ay istusinayaan laakiin waxaan ognahay wixii ka horreeyey madaxweynaha donald trump in madaxdii ka horreysay oo dhan iyo hay-adii ka horreeyey sida f b i da iyo hay-adaha federaalka ee ammaanka oo dhan ay mar walba isku hawli jireen dadkanay ka hor tagaan ayna maaragtay in badan soo xixideen aadna awoodooda ugu wiqi jireen ogan gobolka minnesota waxa uu u waramay wariyaheena maxamed cabdi xasan sandheere